بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة والتي هي بعنوان dhacdooyinka ka dhacay magaaladan hargeysa toddobaadadan u dambeeyey iyo tasarufaadka xadgudubka iyo dulmiga ku dhisan ee dad fara badan lagu waxyeeleeyey hantidooda
للشيخ عبد الله حسن حاشي البربراوي والآن نترككم مع الخطبة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حق حمده وله الشكر على نعمه وآلائه ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون عباد الله waxaynu maqalnay dhammaanteen in badan oo dadka ka midiina ay shaahideen ay arkeen dhacdooyinka ka dhacay magaaladan hargeysa toddobaadadan u dambeeyey iyo tasarufaadka xadgudubka iyo dulmiga ku dhisan ee dad fara badan lagu waxyeeleeyey hantidooda sabab u noqdo in la baqogeliyo oo la argagixiyo dad aaminiina oo muslimiinah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aanuu ogolayn fasixinna dhibaatada noocaasa in loo geysto dhacdooyinka noocan oo kale ay marka ay dhacaan waajibka saaran qof kasta oo muslimi waa an yandura ilaa haadihi alxawaadith binadratin sharciya dhacdooyinkaa waa inuu ku eego kuna qiimeeyo eegmo iyo qiimeyn ku salaysan shareecada islaamka si aanu qofna u dembaabin dhibaatadaasina aanay u fidin dad kalena dhibaato aan loo gaadhsiin biidni illaahi subxaana wa tacaala dhacdooyinkan dhowr dhinac ayaynu ka eegi doonaa oo ku salaysan sharcigeenna iyo diinteennu waxyaabaha dhacdooyinka noocan oo kale ah ay ka tidhi amaba se ay ku xukumtay waa marka koowaade guryahaas la gubayo iyo dhibaatada loo geystay dad mumtalakaadkooda xoolihii ay lahaayeen waxa ay ka mid tahay dulmiga iyo xadgudubka iyo collaytanka iyo kharibitaanka dhulka ee ilaahay subxaana wa tacaala uu ku xaaraantimeeyey fii kitaabi rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam in fara badan uu ka digay cidda samaynaysaa cidday doonaysaa ha noqoto waxaanu shaki ku jirin arrintaasi inay tahay dulmi rasuulkeennuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi itaqu dulma fa ina dulma dulumaatun yowma alqiyaama rawaahu muslim iska ilaaliya dulmiga dulmigu waa mugdiya maalinta qiyaame qofkii sameeyey buu mugdi ku noqonaya وqاl عlيهi الصلاaة وسلام في khطبaته في xaجة الوداع ألا إن الlaha xرم عlaykم دimاءكم وأمwاalكم ilaahay waxa uu idinka mamnuucay muslimiinta haddaad tihiin inaad dhiiggiina daadisaan iyo xoolaha dadku ay leeyihiin inaad xoog ama dulmi ku qaadaan ama aada ku waxyeelaysaan laa shaka arrintani inay tahay xadgudub lagu xadgudbay nafo macsuuma oo ilaahay subxaana wa tacaala dilkooda ama waxyeeleyntooda aanu ogolayn lagu xadgudbay xoolo dad ay leeyihiin oo ilaahay aanu xalaalayn ilaahayna wuxuu uhi walaa tactaduu ina allaha laa yuxibu almuctadiin iska ilaaliya xadgudubka waxaa la yidhaahdo ilaahay ma jecla kuwa xadgudubka sameeya waa necab yahay laa shaka arrintani inay tahay ifsaadun fi lard khalkhalka nabadgelyada la geliyey iyo baqaha dadka lagu beeray iyo dhibaatada loo geystay waa kharibitaan la kharibay dhulka ilaahayna wuxuu uhi walaa tufsiduu fi lard bacda islaaxihaa ha kharibina dhulka ilaahay intuu hagaajiyey kadib waxyaabaha ilaahay dhulka uu ku hagaajiye waxaa ka mid ah amniga iyo degenaanshaha qofka nabadgelyo darro iyo xasili xasilo xasilooni darro sabab u noqdaa laa shaka annahu afsada fi lard dadka ku kacayo falalka noocana waxaanu shaki ku jirin inay yihiin kuwa daalimiina oo baaqiina oo muctadiina oo mufsidiina fi lard facalayhim lacnat اllahi wa malaa'ikatihi waannaasi ajmaciin ilaahay ha nacdalo iyaga malaa'igtuna ha nacdalaan dadkoo dhammina ha nacdalaan alaa lacnat اllahi calى الظaalimiin ilaahay baa yidhi subxaana wa tacaala ilaahay nacdashiisu waxay dusha ka saaran tahay kuwa dulmiga iyo gardarrada iyo xadgudubka samaynaya waxaanu shaki ku jirin maalmo kooban ha wadaan hawsha noocaasa ha qarsoomaan oo dadka indhahooda ha iska qariyaan dadka dhagahoodana ha ka fogaadaan inay maqlaan waxaanu shagi ku jirin ilaahay subxaana wa tacaala inuu og yahay ilaahay subxaana wa tacaala inuu arkayo ilaahay subxaana wa tacaala inuu maqlayo xogogaal inuu yahay falalka noocaasa meelaha lagu soo qorshaynayo iyo cidda soo qorshaynaysa maalmo kooban buu ilaahay u seeto dheeraynaya laakiin waxaa shaki la-aan ah inay fashilmi doonaan oo ay fadeexadoobi doonaan oo ilaahay subxaana wa tacaala uu qaban doono qaala calayhi الsalaatu wasalaam ina allaha layumli liلظaalim xata ida akhadahu lam yuflithu ilaahay ka daalimkaa gardaroolaha ah ee xaqdarrada ku shaqaynaya waa u seeto dheeraynaya isaga ayaa la imtixaamaya waa la ciqaabayaa xumaanba xumaan bay usii dhiibaysaa dadka kalena waa lagu imtixaamaya bal inay xagga ilaahay subxaana wa tacaala u jeestaan iyo inay iyagu awood iyo xeelada isbidaan intay ilaahay subxaana wa tacaala iska ilaabaan ilaahay subxaana wa tacaala waa qabanayaa ka daalimkaa buuhi rasuulku maalinta ilaahay uu qabtana ilaahay subxaana wa tacaala kama baxsan karo huma qara'a wakadalika akhdu rabbika ida akhada alqura wa hiya daalima ina akhdahu aliimun shadiid aayaddaas ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu akhriyey ilaahay subxaana wa tacaala sidaasuu u qabtaa sida uu u qabtay daalimiintii hore ayaa ilaahay subxaana wa tacaala u qabtaa cid kastaoo meel degan oo dulmi iyo xadgudub samaysa ilaahayna qabashadiisu waa mid xanuun kulul weeyi oo aan loo adkaysan karin qodobka labaad camalka noocan ee ijraamiga faldembiyeedkaasi wuxuu sabab u noqday dadka magaaladan degan oo dhan inuu baqogeliyo oo dadkii rag iyo dumar yar yar iyo waaweyn qof waliba waxa uu ka baqanayaa inuu gurigiisa dabqabsado oo naftiisa dhibaata ay soo gaadho ama xoolihiisa inay dhibaata ay soo gaadho ayaa qof waliba uu ka baqanaya waa tarwiicu lilaaminiin waa argagixiso argagaxgelin dad nabadgeliyo iyo deganaansho ku nool la argagaxgeliyo weeye arrinta noocaasiina waa dembi weyn cidda samaysana ilaahay subxaana wa tacaala kaga hadhi maayo rasuulkuna wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam laa yaxilu limuslimin an yurawica muslima rawaahu abu daawuud fii sunani biisnaadin saxiix qof muslima uma bannaana inuu baqogeliyo argagax geliyo qof muslima camalka noocaasi waa xaaraan waxaa shakila-aan ah dadka bani aadamkii halka nabadgelyada ay ka dareemaan halka ay ka nastaan ay ka raaxaystaan waa qalbiga haddii dadka argagax iyo baqa uu galo waxaa shakilaana nabadgelyada inuu khalkhal u gelaayo nabadgelyada khalkhal inuu gelayaa shakilaana deganaanshihii baa meesha ka baxaaya dadka xataa cibaadadii baanu dhadhamahayn oo isagoo salaada ku jiruu ka warwaraya howlaha noocana noloshii ayaanu dhadhamahayn howlihii adduunye ayaa sidii dadku ay u rabeen aan ugu socon ahayn dad fara badan baa howl maalmoodkeed maalmoodkeedii khalal u gelaya isilaalinta isilaalinayaan iyo baqaha ku beermay awgeed waxaa shakilaana walaalayaal arrinta noocana inay ku timi waa marka saddexaad ee ilaahay subxaana wa tacaala qadarkiisa kullu maa xasala min ixraaqi buyuutin wa itlaafi amwaalin وxصuل خوف وروع في قلوب الناس في hذه المدينة بقضاء اللahi سubحaaنه وتaعالى وqadره wax alaaliya waxa dhacay maalmaha ina dhaafay guryo la gubay xoolo la baabi'iyey baqa iyo argagax dadka galay arrintaas waxay ku dhacday ilaahay qadarkiisa iyo qadihiisa haddaanu ilaahay doonin may dhacdeen wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah ina allaha kaana caliiman xakiima ilaahayna subxaanahu wa tacaala arrimaha noocaasee dhacay ee uu doonay ee ilaahay uu xukumay ilaahay subxaanahu wa tacaala xikmad buu ka leeyaye ujeeddu ina allaha kaana caliiman xakiima ilaahay wuxuu ku uhi fi lqur'aani alkariim maa asaaba min musiibatin fi lardi walaa fii anfusikum ilaa fii kitaabin min qabli an nabra'aha wax allaaliya waxaa musiibo dhulka dushiisa ka dhacda ama dadka nafahooda ku dhacda xanuun iyo geeri iyo dhaawac iyo baqa iyo dhibaato waa arrin ilaahay subxaana wa tacaala hore uu xukumay intaan khalqigaba la abuurin ayaa lowxulmaxfuudka ilaahay subxaana wa tacaala uu kusii qoray ilaahay subxaana wa tacaala arrimahaasi uu xukumayo ee uu qadarayo ee dadka bani aadamka ahi ay dhibsanayaan waxaa shakilaana ilaahay addoomihiisa inaanu ku dulmi ahayn wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid ilaahay addoomihiisa mid dulmiya ma aha ina allaha xarama aldulma calaa nafsih ilaahay baa inoo sheegay dulmiga inuu iska mamnuucay isagoo awoodu le inuu sameeyo yaa cibaadi inii xaramtu dulma calaa nafsi wajacaltuhu baynakum muxarama falaa tadaalamuu bu ilaahay xadiidulqudsiga uu ku yidhi waxaa shakila-ana waxaa dadka masaa'ib iyo aafaad iyo dhibaatooyin ku dhacaya inay tahay bisababi maa kasabat aydiihim waa nuqdada aadka iyo aadka muhimka u ah qodobka aadka u muhimka waa ka waxalaalo waxaa dhibaatayna haysato maanta hadday abaar tahay hadday sicir barar tahay hadday baqa tahay iyo nabadgelyo darro kullu haadaa waa bisababi maa kasabat aydiina waa wax innagu aynu samaynay ayaa sabab u ah dadka nafahoodu waxay galabsadeen baa sabab u ah famaa nazala balaa-un ilaa bidenbin balaayo iyo musiibo kastooo dadka ku dhacda sababteedu waa dembi dhulka dushiisa lagu sameeyey ama qofka ay ku dhacday miduu sameeye ha noqdo ama dadka kale la nool iyo deegaanka ku xeeran dadka joogaa mid ay sameeyeenba ha noqotee ilaahay baa subxaana wa tacaala ku caddeeyey fi lqur'aani alkariim waxalaalo waxaa masaa'ib dadka ku dhacayaa inay tahay mid ay iyagu galabsadeen oo seebteeda ay leeyihiin wamaa asaabakum min musiiba fa bimaa kasabat aydiikum wayacfu can kaiir waxalaalo waxaa musiibo idinku dhaca mid yar iyo mid weyn mid badan iyo mid yar mid muuqatiyo mid qarsoon mid nafta ku dhacdiyo mid maalka ku dhacdiyo mid sharafta ku dhacdiyo mid diinta ku dhacda fa bimaa kasabat aydiikum waa waxaad idinku samayseen baad sabab u ah wa yacfu can kaiir weliba ilaahay in badan buu idinka dhaafaya waxalaaliyo waxaa addoomuhu dembi ay sameeyeen haddii ciqaabkiisa ilaahay u soo dadejin lahaa adduunyada dusheeda ilaahay subxaana wa tacaala cidba kagama tageen waa wada halaagsami lahaayeen oo waa baabi'i lahaayeen fakulu maa yuxdiu fi lard fakulu maa yaxduثu fi اlardi min aafaatin wamasaa'ib bisabab almacaasi walmukhaalafaat waxalaale waxaa aafooyin iyo masaa'ib dhulka dushiisa ka dhacaya waxaa sabab u ah mukhaalafaadka iyo macaasida macaasida waxaa ka mida waajibaadkoo la dayaco bal dadkeenna sidaa u eg salaadoo ah rukunkii labaadoo min arkaan alislaam waxaad is odhanaysaa dadka inta tukatiyo intaan tukan inta aan tukan baa fara badan baad is odhanaysaa markaad arrintaa hoos aada u eegto ee si fiican aada ugu fiirsato qabla dalika atawxiid rukunka koowaad ee arkaanu lislaam waa tawxiidka in fara badanoo dadka ka midii xaqii ilaahay bay meel kaga dhacayaan oo cid kale ay siinayaan quluubtoodii bay ku xidheen makhluuqaad oo waxtar iyo waxyeello ay ka rajaynayaan jin bay ka baqayaan dad dhinta bay baryayaan oo ay u gowracayaan iyagoo ka baqaaya ama wax kaga doonaaya haadihi kullahaa waa masaa'ib wa mukhaalafaat macaasida muuqatay baleega gidaarada lala taagan yahay ee qofka dhegihiisa ku soo dhacaysa ee indhihiisu ay qabanayaan waxaasoo dhan baa sabab u ah masaa'ibtiiyo dhibaatooyinka dhacaya ilaahay baa yidhi dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bima kasabat aydi innaas wayacfu can kaiir fasaadka iyo dhibaatada dhulka dushiisa ka muuqatay fasaadkaasi ama cudur ha noqdo ama abaar ama nabadgelyo darro ama sicir barar iyo noloshoo adkaata ilaahay wuxuu leeyahay waa bimaa kasabat aydi nnaas macnaa dadku waxa ay kasbadeen baa sabab u ah dembiga dadku ay galeen ayaa sabab u ah shardina maaha walaalayaal qofkay musiibadu ku dhacaysaa isagu inuu dembiilo yahay qofku isagoo isagu aan dembi samayn ayaa waxaa dhacaysa inuu gurigiisu gubto ama xoolihiisu baaba-aan ama xanuun faafay uu ku dhaco ama sicir barar uu ku dhaco noloshu ay ku adkaato sababtu waxa weeyaan dembiga dadkan kale la noole ay samaynayaan ilaahay baa subxaana wa tacala yihi waataquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa waar iska ilaaliyo ka digtoonaada fitna waa cadaab cadaabkaasoon ku dhacahayn kuwa dulmiga iyo gardarrada iyo khaladka iyo gafka sameeye oo qura bal kuwa kale ayuu gaadhaya oo ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay waa dulqaad badan yahay waana cafis badan yahay laakiin ciqaabkiisu marka uu soo dego waxaa dhacda an yashmala asaalixa waalaalix ka wanaagsan iyo ka kaleba inuu gaadho walihaada habeenku soo kacay rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo aada u argagaxsan oo leh weylun lilcarab min sharin qad iqtarab halaag baa carab u sugnaaday halaaggaasoo sababtiisu ay tahay shar soo dhowaaday mid dumarka rasuula ka mida ayaa waxay rasuula ku tidhi calayhi salaatu wasalaam anuhlaku wa fiina saalixuun miyaana la halaagaya rasuulka ilaahay oo dad wanaagsan ayna dhex joogaan faqaala calayhi salaatu wasalaam nacam idaa kahura alkhabath ha waa laydin halaagaya iyadoo dadka wanaagsan idin dhex joogaan kuwa aan dembi samaynahayn iyadoo idin dhex joogaan baa laydin halaagaya waa goorma idaa kahura alkhabath waa marka xumaantu ay fara badato ee ilaahay subxaana wa tacaala xaqiisa meel lagaga dhaco ee ilaahay subxaana wa tacaala laga cadhaysiiyo mar kale wuxuu inoo sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam in ciidan ay ku duuli doonaan kacbada yaqzuu jeyshun ilkacba ciidan baa kacbada ku duuli doona faida kaanuu bibayda'a min alard khusifa biawalihim wa aakhirihim marka ay marayaan meel baydaa la idhaahdo dhulka ka mid ah ayaa dhulka lala jari doonaa ka u horeeya iyo ka u dambeeya yacanaa ka u horeeya ka u dambeeya aad bay u kala fogyihin dad fara badan baa dhulkaa labada ciidankaa dhan ee isdaba taxan darafkiisa hore iyo dacalkiisa dambe inta u dhaxaysa dad badan baa maraya iyagu ciidankaa kacbada ku duulaya hawshaan kula socon dembigaan aan faraha kula jirin haddana biawalihim wa aakhirihim kooda u horeeye kooda u dambeeye inta u dhaxaysaba dhulkaa lala jaraya rasuulka calayhi salaatu wasalaam su-aal baa la weydiiyey kayfa yukhsafu biawalihim wa aakhirihim wa fiihim aswaaquhum waman laysa minhum oo sideebaa rasuulka ilah dhulka loola jaraya iyadoo ay ku jiraan dad aan iyagu hawshan baan u socon oo dembigan aan kula jirin oon kula socon qaala calayhi salaatu wasalaam yukhsafu biawalihim wa aakhirihim uma yubcathuuna calaa niyaatihim kooda u horreeya kooda u dambeeya dhulkaa lala jaraya kadibna niyaadkooda lagu soo saaraya macnaa qof walba wuxuu u socdayo wuxuu samaynaya baa lagu abaalmarinaya laakiin ciqaabkaasi dhammaantoodba waa wada gaadhaya marka qofna yaanu istaskiyadeenin oo naftiisa aanu ammaanin oonu odhan anigu maan gelin dembi laygu ciqaabo wallaahi kullunaa nukhti wa kullunaa nudnib dhammaanteenba waynu khaldannaa dhammaanteenba waynu dembaabeynaa allahayna abuuray baa yidhi yaa cibaadii inakum tukhti'uuna bileyli waannahaar wa ana akfiru dunuuba jamiica faastakfiruunii akfir lakum addoomahaygow hadhiyo habeenba waad waad gafaysaanoo waad dembaabaysaan anigana waxaa sifa iya iyo tilmaan dembiyada inaan dhaafo dembi dhaaf iweydiista waan idin dembi dhaafi doonaa kuma inaga midee odhan karaa dembi aan ciqaab ku mutaysto mabaan gelinba anigu waajib maan dayicin xumaan maan samayn mid lagu hadlo iyo mid la ictiqaado iyo mid ficila oo la sameeyo cidna meel kagamaan dhicin dulmi maan samayn bakyi maan samayn qatiicatu raxim maan samayn qaraabo maan goyn jaar kumaan xadgudbin xuquuq igu waajibtay kamaan soo bixi waayan kumaa odhan kara falaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu biman itaqaa nafteenna inaynu taskeedayno maaha oo aynu nidhaahno xumaan iyo dembina maynaan samaynee masaa'ib kalun weeye waxani cadowbaa inala dagaalamaya meel kaluun howlaha inaynu u tiirino maaha aad bay taasi maanta u badan tahay abaaruhu marka ay dhacaan dadka inta xusuusata inay sababtu tahay dembiga bani aadamka aada iyo aad bay u yar tahay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi bal hadda hal dembi eeg hal dembi ayuu rasuulku ku sababeeyey roob la-aanta wamaa manacuu zakaata amwaalihim ilaa munica minhum alqatr hadday zakada xoolahooda bixi waayaan roobka ayaa ilaahay subxana wa tacaala u ka xidhaa wa fii riwaayatin ilaa xubisa canhum annabaatu fi lard geedihii dhula ka soo bixi lahaa buu ilaahay ku radeebaa oo dhulka aan ka soo bixin waa hadday zakada bixi waayaan waa sakadoo la bixi waaye baa roob la-aanta sababu noqonaysa imise dembiya oo kale oo qaarkood sakadoo la bixi waaye ay ka waawen yihiin ayaa maanta dhulka dushiisa lagu samaynaya waxaabay nagu filanba innaga in dad ilaahay caayaa ayna dhex joogaan oo aynu maqallo waajibkoodana aan la marin kuwa rasuulka calayhi salaatu wasalaam caaya kuwa diinta islaamka caaya kuwa shahaadada caaya ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah oo kelmadda islaamka lagu soo galo kuwa caaya ayaa maanta innagayna dhex jooga kuwa ilaahay diintiisa ku jeesjeesa ayaa maanta dhexdeenna ka buuxa ilaahay sharcigiisii hadday noqoto shaksi shaksi iyo qoys qoys iyo guri guri iyo xafiisya iyo dowlad ilaahay sharcigiisii nafaheenna kuma dhaqna iyo cidda aynu maamulno wax badanoo ka mid a ayaa dayacan oo laga tegay oo wax kale waxa weeyaan lagu bedelay ilaahay aayaadkiisi iyo axaadiistiisii inta meesha laga saaray ayaa qodobo aanu ilaahay soo dejin iyo xeerar aanu ilaahay subxaana wa tacaala jidayn oo qaar badan ilaahay sharcigiisa ay ka hor imanayaan ayaa dhulkeenna lagu maamulaya markaasaa haddana aynaan dareensanayn dhibaatadu halkay naga hayso wamaa lam taxkum a'immatuhum bikitaab illah a'immadooda iyo xukaamtoodu ilaahay kitaabkiisa haddii ay ku xukumi waayaan ilaa ukhiduu biاsiniin wa shidat اlmu'na wa jawri sulطaan waxaana waxaa lagu qabtaa dadka oo lagu ciqaabaa noloshu inay ku adkaato abaara ayaa lagu sallidaa dhibaatooyinkayna haysta yaan waxu meelo kale loo tiirinin sicir bararka dad fara badan ayaa laga yaabaa inay dowladda un ay ku canaantaan waar tii horeba way ka dartee dowladdani maxay waabay inooga dartaybe noloshii baaba sii adkaatae dowladdaa lacagtii xaraysay waxyaabo iska munayaatu ariiq oo aan macno badan aan lahayn baa lagu sababaynaya sababta dhab tahay waa maxay qul huwa min cindi anfusikum dadku yaga ayaa sababu ah mar allaale markay dhibaata ay ku qabsato marka u horaysaba naftaada miisaanka saaroo dib ugu noqo oo iyada xisaabi dadkii wanaagsanaa sidaasay ahaayeen waxay odhan jireen ilaahay markaan caasiyo macsiyada iyo khaladka aan galay waxa aan ka gartaa oo markiiba aan ka dareemaa an min khuluqi daabati wa zawjati yacanaa habdhaqanka daabadeeda gaadiidkayga faraskii unbaa nooc kala soo baxaya dabeecad xumo dambaabidho durdurin qaniyo iyo fajaasho inuu ifajaasho bilaabaya dembigeyga inay tahay baan markiiba arrintaasi aan calaamad uga dhigtaa dhaqanka xaaskayga markiiba isbedela ayay odhan jireen markaan ilaahay subxaana wa tacaala aan caasiyo eengaf iyo khalad aan ka galo marka dhibaatooyinka faraha badan ayna haysta ama nabadgelyo darra ha noqoto ama nolol adkaan ha noqoto iyo sicir barar ama abaara ha noqoto iyo roob la-aan dembigeenna ayaa sabab u ah haddaad muumin tahay laabudda an tusadiqa dalik haddaad ilaahay aayaadkiisa rumaysan tahay iyo axaadiida rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrinta noocaasa waa inaad yaqiinsato kadibna xalku meesha uu ku jira ayaad heli doontaa laakiin arrinta haddaad ku sababayso waxaan sababteedii dhab tahayd aan ahayn waxaa dhici doonta inaanad dawadii aanad helin oo aad dawadii ka raadisa meeshii ay ku jirtay meel aan ahayn aquulu qawlii hada waastaqfir اllah lii wlakum alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiin wlaa cudwana ila clى الظaalimiin wslى اllah عlى nabiyina muxamadi wعlى alih wصaxbih wslma tsliima kaثiira amaa bacdu ayuha almuslimuuna cibaad allah waxaanu shaki ku jirin mashaakilka faraha badan aynu ka cabanaynaa ee aynu tilmaannay inay xuluul leeyihiin xal iyo dawo famaa anzala allahu daa'an ilaa wa anzala lahu dawaa cudur kasta iyo dhibaato kastoo ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyo ilaahay dawadeeda ayuu soo raaciyaa maxaa xal haddaba u ah mashaakilkanina haysta ee qaar nolosha la xidhiidhaan qaarna nabadgelyada ay la xidhiidhaan arrintaasi maadaama sababteeda aynu ku tilmaannay sababta asalka ee xaqiiqiga inay tahay dembiga iyo khaladka bani aadamku ay ku jiraan waxaan leenahay xalka koowaad waa atawbatu ila allahi jamiican waa dhammaanteen ba inaynu ilaahay u toobadkeenno inta nafaheenna aynu xisaabinno oo inu ilaahay uga toobadkeenno dembiyada iyo macaasida iyo mukhaalafaadka iyo kagaabinta waajibaadka ilaahay ee had iyo habeen bay naga dhacaysa berri iyo badba ka dhacaysa magaalo iyo miyiba arrinta noocaasi towbadu daway ka noqonaysaa cudurka iyo dhibaatadaasi maanta taagan arrinta labaad ee dawadaahi waa atadarucu ila allah waliltijaau ilayh waa in quluubta xagga ilaahay loo jeediye subxaana wa tacaala oo dhibaatadu marka ay dhacdo ilaahay waa in la xusuusto oo ilaahay qalbigaaga uu ku weynaado waa in ilaahay laysu baahiyo oo ilaahay subxaana wa tacaala laysu dhuldhigo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala la weydiisto laga baryo balaayooyinka soo socda inuu inaga difaaco kuwa joogana inuu inaga dulqaado ilaahay baa subxaana wa tacaala taa awooddeeda leh ballanqaadkeedana ilaahay isaga ayaa sameeyey aman yujiibu almudara ida dacaahu wayakshifu suu ka dhibaataysani markuu baryootamo ilaahay oo qura ayaa ducada ka ajiiba ilaahay baana subxaana wa tacaala dhibaatooyinka qaadi kara allahaasi ayaa ballanqaadkaa bixiyey ina amrayna inaynu barino wa qaala rabukum udcuunii astajib lakum rasuulkeennu wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam marka cadow uu ka baqdo waxa uu ahaa mid yidhaahda ummaddiisana bara inay yidhaahdaan allahuma inaa najcaluka fii nuxuurihim wa nacuudu bika min shuruurihim bal hadda u fiirso awood iyo xeelad iyo farsamo kale iskuma halleen jirin rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu subxaana wa tacaala arrinkiisa u dhiiban jira u baryi jiray ilaahay ow kuwa adaanu kaa horgeynayna ee adigu naga difaac sharkoodana ilaahw adigaanu kaa magangelayna kuwa maanta gubitaanka iyo dhibaatadaasi wada waa inaynu sharkooda ilaahay subxaana wa tacaala iskaga difaacno oo aynu ilaahay ka barino inuu inaga difaaco oo ilaahay aynu ka magan galno dhammaanteenba aynu dhaahno allahuma inaa najcaluka fii nuxuurihim wa nacuudu bika min shuruurihim ilaahay ow adigaanu kaa horgeynaynaaye naga difaac sharkoodana waanu kaa magangelaynaye ilaahay ow nagaga filow allahuma kfinaahum bima shita ilaahay ow adiga ayaa awood leh ciidankaaguna iyo junuudaaduna ay nooci iyo tiraba badan yihiin ilaahay ow ku sallid junuudak junuudaka aladiina laa yaclamuhum ilaa ant ciidamadaada ilaah adiguna ad taqaano kuwaasi ku salli oo fashili oo fadeexade waa inaynu dhaahno oo ilaahay subxaana wa tacaala sida aynu u barino arrinta saddexaad waa atawakulu cala allah bani aadamku hadduu isku haleeyo awooddiisa iyo xoolihiisa iyo xooggiisa iyo xeeladiisa waxaa dhacaysa inuu ilaahay subxaana wa tacaala garabkiisa uu ka baxo wadhaa bal awooddaadu waxaa kuu tarto si ilaahay subxaana wa tacaala u muujiyo addoommaha dacfigooda iyo taagdarradooda iyo xeeladooda inaanay meel gaadhsiinahayn walihaada qofka muuminka ahi waa ka marka arrimuhu ay la soo darsaan ilaahay tala saarta yactamidu cala allah ilaahay buu cuskanaya ilaahay buu subxaana wa tacaala ku kalsoon yahay arrinkiisa oo dhan ilaahay buu u dhiibanayaa ilaahay xuskiisa ayaan carabkiisa aan ka madhnaan ahayn bal maanta dadka u fiirso marka ladhaa meel baa gubatay ama gurya ayaa la gubay dadku hadalka ay hayaan badankiisa ilaahay magiciisu waa ka madhan yahay oo ilaahay subxaana wa tacaala cid soo hadal qaadaysaa aada iyo aad bay u yar tahay ilaahay dikrigiisuna waa akbaru cawnin cala alacdaa waa shayga u weyn ee loo kaalmaysan karo ka hortagga iyo la dagaalanka iyo iska celinta cadowga walihaada ba ilaahay subxaana wa tacaala uu amray dadka muslimiinta ay markay jihaadka ku jiraanee cadowga iska hor yimaadaan inay sugnaadaan oo aanay cararin si ay u sugnaadaan oo cadowga ay uga adkaadaanna ilaahay wuxuu amray inay ilaahay xusaan idaa laqiitum fi'atan fahbutuu wadkuru llah markaad koox cadowa ka mida la kulantaan aad iska hor timaadaan ha ka yaacine ee jilibka u aas ilaahayna subxaana wa tacaala xusa si kaalmada ilaahay aad u heshaan waxaa xulusha ka mid ah atacaawunu jamiican fii dafci hada ashar waadabdi calaa murtakibi hadihi aljaraa'im dhammaan waa inaynu isu kaalmaysanno dadweyne iyo dowladba sharka noocaasa ka hortegiisa iyo qabashada dadka samaynaya faldembiyeedyada noocaasa ilaahay baa hi watacaawanuu cala albiri waاtaqwa walaa tacaawanuu cala alihmi waalcudwaan dadka muslimiinta ah ee dhibaatada noocaasi ay ku dhacday waa naftaada oo kale muslimiintu waa ka nafsi waaxida naf qura ayay ka dhigan yihiin iyo jasad qura adiga hadday kugu dhici lahayd dareenkaad yeelan lahayd waa inaad yeelato markaad maqasho qof muslima oo dhibaatada noocaasi ay ku dhacday walihaada waa inaad adiga laftaadu inay kugu dhici kartana aada dareensanaato oo ma aha in adiga xijaab iyo dayr adag uu kaa xigo masaa'ibta iyo dhibaatooyinka dadka muslimiinta ah ee walaalaha ee ku dhacaysa walihaada waa in la iskaalmaysto oo cadowga noocaasa kahorta ka hortegiisa waa in la ysu kaalmaysto iyo qabashadiisa iyo fadeexadayntiisa waa in dadka dhibaatadu ay ku dhacdo loo gurmado oo haddii guri dab uu qabsado waa in loo gurmado weeye iyadoo nabadgelyada xaaladda lafteeda la ilaalinayo waxaa dhacda tuugta iyo dadka dhibaatada wada inay ka faa'iidaystaan oo dadkii gurigooda uu gubtay dhibaato kale oo tuugnimo ay usii geystaan oo ay wax ka xadaan taana waa in laga digtoonaado oo nabadgelyada la ilaaliyo marka dhibaatadu ay dhacdo waa in dadka ay dhibaatada ku dhacdee guryahooda iyo maalkooda uu gubtay waa in gacan wax tar loo fidiyo weeye wallahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih ilaahay baana subxaana wa tacaala addoonka u kaalmaynaya haddii uu walaalkiisa muslimkaa uu u kaalmeeyo arrinta kale waxay tahay ee arrintan xal u noqon karta waa atathabutu fi lakhbaar warka waa inaad la ysaga hubsado waayo warar fara badan oo aan la hubsanoo la faafinaya iyaga ayaa sababu noqonaya in dadku ay baqdaan ay argagaxaan oo dumarku ay seexan waayaan oo carruurtu guryaha ay ku hagaagi waayaan warka waa inaad la ysaga hubsado war aan la hubsan baa sababu noqon kara dad aan dembi iyo jariime aan gelin in la dhibaateeyo oo wax loo geysto hadduu qof suuqa ka yidhaahdo qolada noocaasa ama midabkaa leh ama magacaa le baa dhibaatadaa wadda warka noocaasa haddaan la hubsan wuxuu sababi karaa qoom iyo dad aan dhibaato iyagu aan geysan oo abriyaa ah in dhibaato loo geysto ilaahayna wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binabayn fatabayanuu xal kale suludaadka amniga hay-adaha nabadgelyada qaabilsan iyaguna mas-uuliyadooda waa inay taxamulaan waa inay waajibkooda ay ka soo baxaan waajibkuna ma aha in ciidan la geeyo meesha dhibaata ay ka dhacdo qura arrintani waxay u baahan tahay dabagal waayo siday u muuqato maaha arrintani wax dad ama afraad ashkhaasun ay samaynayaan oo si cashwaa'i oo nidaamsanayn ay u samaynayaan haadihi waa jariimatun munadama لا شhك أن وراءها duول أو مؤسساaت أو ناaس اجتamعوا عalى hذiه الجريمة arrintani ma arin أشhخاaص معayaniin ay iska samayn karaan waa arin cid نidaaminaysa ay ka dambayso ciday doonaysaba ha noqoto ilahay baa سubحaنه وataعaلى فadeexadayn doona ولihaada arrintani waxay u baahan tahay si camiiqa si qoto dheer in loo eega aya arrintani ay u baahan tahay dadka markaa mas-uuliyiinta marka howlaha noocan ay ka hadlayaan iyaga laftoodu si ay mas-uuliyad ay ku jirto waa inay uga hadlaan dadka inay dejiyaan oo aanay sabab u noqon dadku inay sii kacaan oo aanu hadalkoodu sabab u noqon dadka laftoodu inay iska hor yimaadaan ama la dhibaateeyo cid aan in la dhibaateeyo aan aan mutaysan hadal aan sabab u noqon dadka jariimada samaynaya in la asturo waayo hadallada qaarkood tahwiinka ama fududaynta jariimada noocaasa lagu samaynaya waxay sabab u noqonaya xataa dadku inay isdhigtaan oo foojignaantii iyo soo jeedkii meesha uu ka baxo dabeetana cadowgii hawsha iyo dhibaatada noocaasiya waday fursad uu helo ayaa sabab ay u noqonayaan isla wuxuba wax weyn maaha oo reero waxooga isa shiiday unbay carruurtooda guryaha ay gubaysa ma min daraf ilaa daraf imise xaafadood ba arrintaasi ay ka dhacday oo xaqiiqadeeda aanu ognahay xaafad qura kuma koobna niyo hargeysa kuma koobna intaasoo xaafadood bay ka dhacday guryaha annagu aanu garanayno ee dadka ku jira aanu garanayno iyo kuwa dadka la jaarkaahi ay noo sheegeen ee ku yaalla xaafadaha magaaladae aadka u kala fog ayaa gubista noocaasi ay ka dhacday marka in la fududeeyo ma hawsha noocana oo dadku foojignaantii ay galeena sababu noqon lahayd cadowga noocaasa gacanta in lagu dhigo in waxa weeyaan la qaboojiyo ladhaa waxaani wax macnala maaha wax fara badan maaha waxaan guryaha la duldhigayo ama la marinayo ee gubashada keenaya waa arrin xaqiiqiya oo aanu la kulannay dadka mas-uuliyiinta ee culimmada ah ee guryahooda la duldhigay ee ka soo dejiyey oo mas-uuliyiinta waxa weeyaan amniga qaar ka midiina ay qireen marka in la fududeeyo wax fudud laga dhigo oo dadkii xataa dhibaatadu ay gaadhay qalbiyadooda dhibaato kale lagu sii kordhiyo a waxaan wax macnalo maaha foojignaanta iyo soo jeedkiina dadka laga hoosaasiyaa waa arrin aan sax ahayn cid waliba mas-uuliyaddooda waa inay ka soo baxaan mas-uuliyaadka xisigaee la taaban karo iyo kuwa macnawiga ee ku saabsan dadka quluubtooda in la ilaaliyo iyo midnimadooda iyo wada jirkooda ilaahay subxaana wa tacaala waxaynu ka baryaynaa inagoo ku baryayna biasmaa'i alxusnaa magacyadiisa wanaagsan wa sifaatihi alculaa iyo sifaatkiisa sharafta le dhammayska tiran an yafdaxa haaulaa an yufdixa haaulaa inuu ilaahay fadeexadeeyo kuwa jariimadaa samaynaya cidday doonayaan ha noqdaan ilaahay subxaana wa tacaala daaha inuu ka qaado oo arrinkooda uu kashifo nasalu اllaha subxaana wa tacaala biasmaaءi اlxusna wa sifaatihi اlculaa an yuxriqahum fi اddunya wاlaakhira kama axraquu buyuuta unaasin wa mumtalakaatihim ilaahay waxaynu weydiisanaynaa inuu adduun iyo aakhiraba ku gubo cidda gubista noocaasa ka shaqaynaysa ee dad guryahoodii iyo xoolahoodiiba gubtay ilaahay inuu gubo dabka iyaga uu suro adduun iyo aakhiraba ayaa ilaahay subxaana wa tacaala aynu weydiisanaynaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaynu ka baryaynaa kuwa sharkooda inuu inaga difaaco oo muslimiintao dhan uu ka difaaco oo ilaahay subxaana wa tacaala awooddiisa ballaadhan iyo ciidamadiisa tirada badan ee tayada badan ilaahay inuu ka horgeeyo ayaynu weydiisanaynaa allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaab annaar allahuma salli calaa nabiyina muxamed wa cala ali nabiyina muxamed كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد